barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad naga dhegaysataan mawjadaha gagaaban sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban efemiyada geeska afrika iyo bartaan ku leenaa internetka ciwaankaygu yahay v o a somaali com
waa duhur sabtiya bisha disembar waa sagaaliyo toban sanadka laba kun iyo shan iyo toban idaacadda duhurnimona taasoo nugu talagalay dhallinyarada waxaa si wada jiro idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobadan idiin haynana waxaa ka mida barnaamij toddobaadlaa oo aanu dhallinyarada aragtidooda iyo doodahooda ay ku wadaagaan kuwaasoo kaasoon ugu magac darnay kulanka dhallinyarada labata dhaaf maxaa diidaya in iyaga la guursado oo tobanka five meelahaas marka ay gaadho xitaa la guursado waqtiyada ugu wanaagsan ay gabadha u bislaato mas-uuliyadda guurka iyo reerka inay dhaqi karto ila wax howl culus waxay qabanaysaa ma aha wax fudud eh
waxaan sidoo kale ka madhnayn dhinacii heesaha miyaan hamiya dharaarti miya walwala habeenkii miyan miyan miyan miyan miyan gam ayaa codka hurdada macaan ee aaminah afrikana hadhow ayaad dhegaysan doontaan balse qodob iyo laba kuwii caalamka ugu waaweynaa golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ogolaanaya hanaanka tubta nabadda ee dalka siiriya wasiirada arrimaha dibadda ayaa shalay meel mariyay qaraar uu hinjisay maraykanka kadib markii dhammaan dalalka caalamiga ee taageersan dalka siiriya arrintaasi kulan ka yeesheen qaraarkan ayaa kii ugu horreeyey xal loogu raadinaya dagaalka shanta sano iyadoo shan iyo tobanka dale xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay heshiiskan oo markii hore aragti kala duwan ay ka lahaayeen ay haatan ku midaysan yihiin kuwaasoo isku raacay in arrintaasi wax laga qabto
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa jimcihii shalay shir jaraa'id qabtay kaasi oo ku soo beegay kaasi oo uu ku soo beegay dhammaadka sanadka waxaana uu ka hadlay waxa xukuumaddiisa u qabsoomay intii uu xilka hayay master obama ayaa si weyn u ammaanay barnaamijka daryeelka caafimaadka kaasoo uu sheegay in dad ka badan amaba gaadhaya lix milyan ay isku diiwaangeliyeen
waatay dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijka kulanka dhallinyarada oo ah mid toddobaadla oo dhallinyaradu fikradahooda iyo doodahooda ay ku wadaagaan toddobaadkan waxaa barnaamijka ku saabsan yahay xilliga ugu habboon ee dhallinyartu ay guursan karaan da' ahaan waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa da-da ugu habboon ee uu qofku ku guursan karo iyo duruufaha kale ee ku xeeran nolosha dhallinyarada gaar ahaana guurka iyo da-da barnaamijka waxaa ka qaybgelaya nasre cismaan oo ku magac dheer nasrakiin jacfar oo ku sugan magaalada buurama cali cabdi cabdulle oo jooga magaalada muqdisho iyo bashiir cismaan bashiir wadani oo jooga buuhoodle soomaaliya sidoo kale waxaa isna fakarkiisa ka dhiiban doonaa maxamed cabdi oo jooga magaalada boosaaso En, marka ugu horeysa kusoo dhawaada barnaamijka su-aasha ugu horeysa aan raba inaan idin dhex dhiga waxay tahay waa da-deed da-da ugu habboon ee dhalinyarada ama qofka dhalinyarada ahi uu ku guursan karo aan ku hormara nasra cismaan walaashii falastiin dabcan su-aashaada weydiisay haddaan u dhaadhaco da-da horta ugu habboon ee qofka dhalinyarada ahi uu ku guursan karaa marka gabadha loo eego waa ina ugu yaraan labaatan sano ay ku guursaa codka wiilkana aan ka dhihi lahaa waa inuu ku guursadaa shan iyo labaatan sano waa waktiga ugu fiican weeye marka ugu yar tahay cali cabdi cabdulahaye aad baa umahadsan tahay falastiin axmed iimaan waan salaamaya akhyaarta igula jirta barnaamijkan qiimaha leh ee dhalinyarada aan runtii oran karo waa barnaamij aada iyo aada u muhiima oo waxtar u leh bulshada iyo dhalinyarada soomaaliyeed bahda v o edan aad baan ugu mahad celinaya haddaan u gudbo su-aashaad na weydiisay dhammaantayada oo ah da-dee ku habboon inuu qofku ku guursado waxaan is oran karaa horta qofku markuu guur u diyaar garoobayo mas-uuliyad unbuu qaadaya dabcan mar hadduu mas-uuliyad qaadayana xilli ku habboon oo da-diisa xitaa ay ku xidhan tahay ayaa muhiima inay guurso gabdhaha iyadaa ka jawaabtaan u malaynaya laakiin ragga waxaan odhan karaa labaatan iyo shan labaatan iyo saddex ilaa iyo labaatan iyo afar areadaa markuu marayo inuu kala bixiyo aad bay muhiim u tahay marka gabdhahana waxaan odhan karaa xilli ay mas-uuliyadda guriga ay qaadayso iyana ama da-da labaatan ama sagaal iyo toban ama labaatan iyo kow intaas iyana aada ugu habboon tahay inay ku guurso
haye bashiir
anigoo idin mahad celinaya walaali su-aashii waxay ahayd qofku goormu guursan karaa oo ugu habboon mustaqbalkiisa marka walaali sida caadiga ah qofka dhalinyarada waxaa wanaagsan inuu ku guursado adigu ilaa saddex iyo labaatan jir ilaa shan iyo labaatan jir ilaa inta uhaxaysa ma garatay marka waa muhim laanna qofku intuu yar yahay ma haboono inuu guursado oo inaga sida dhaqanka caadiga inuu ah soomaalida waxa weeye inta badan bini aadamka weliba daayarka waxaa lagala taliyaa qofku inaanu yani mas-uuliyad weyn aanu qaadi karin marka waxay ku qurux badan tahay qofku inuu guursado da-ada for example dhalinyarada weliba raggaan ka hadlayaa waxay guursan karaan shan iyo labaatan jir ilaa lix iyo labaatan jir ayay maximum ay guursan karaan waktigaas anigu waan filaya inay ugu wanaagsan tahay inagu culture baa jira haddaynu soomaali nahay hablaheenu iyo wiilasheenu isku inta badan isku wakti ma guursadaan habluhu inta badan almost waxay guursadaan iyagu ilaa twenty jira meelaha ah ilaa labaatan jir ilaa sagaal iyo toban jir haddii ay yar tahayba marka anigu fikirkeyga waxaan u arkaa habluhu inay guursan karayaan da-da ilaa laba iyo labaatan jir waxaan siinayaa nasraan siinayaa nasro da aad sheegtay gabadh waxaa tiri ilaa labaatan sano wiilkan ilaa labaatan iyo shan sano maxaa da-daasi ugu aragtay inay muhiim u tahay in la guursado soo ma dhici karto qofka isagoo intaa ka yar inuu mas-uuliyadii qaadi karo ama isagoo ka weyn uu qaadi karo maxaa ku sababeynaysaa doodaadaas
falastina waa macaan aad baa umahadsan tahay waktigaa waxaan u siiyey gabadha haddii ay labaatan ka yartaan dhinaca gabdhahan awooda saaraya labaatan ka yartahay dabcan uma bisla inay hooyo noqoto uma bisla mas-uuliyadda guriguna runtii aada ba u adag haddaan dhinac eegno waktigan hadda xaadirkii la joogo deegaanada soomaalida markaad eegto waxaa badanaysa tirada burburka qoyska in dadkii kala tagaan isfuraan qoyskuna inta badan tiirka keliya uu ka dhisma waa hooyada haddii aysan hooyadu ahayn qof mas-uuliyad qaadi karaysa oo xilka guriga guri wax fudud ma ahan oo meel dhan oo reer iyo qoys laga soo saarayo dawladahan aragna hore u marayba waxay ka bilaabmeen qoys qoyska unbaa unbaa dawlad noqdo dad umad noqda haddiisan hooyadii u bislayn wakti ay qoys iyo reer mas-uuliyadiisa qaadi karayso waxaa imanaysaa in reerkii uusan dhibibacda ku taagnaan karin oo hore u burburi karo ama keeni karto isku dhac isfaham la-aan waayo gabadhii maba bislay inay hooyo noqoto mar hadday labaatan ka yar tahay weli waxay ku jirtaa yani dhalinyaronimad ay ku jirtaay oo ma ma sii ma awoodo inay u bislaato hooyanimo ay mas-uuliyadan qaato waayo mas-uuliyad culus baa saara guurku maaha in layska guursado waa mahadsantaha nasro cali haye adiga maxaa ku sababeynaysaa da-da aad sheegto oo ka duwan hadda arrimaha ay nasra ka hadasha waxaan ku sababeynayaa horta markii laleeyahay guur ama reer la aasaasayo waxay u baahan tahay horta mas-uuliyad sen sheegtay walaashay nasro mas-uuliyaddaas oo ah mas-uuliyad dhinacyo badan taabanaysa oo ah gabadha inay waxyaaba badan ay ogaato da-aha ka hooseeya markay soo mariso wa dabcan waxay soo baranaysaa daraasaadka ama casharada guriga ama hooyanimada baa lagu soo barbaarinaya marka waxaan odhan karaa waa xilliga ugu habboon ee ay qaadi karto mas-uuliyadda guriga waxaan ognahay gabdhuhu way ka duwan yihiin ama dumarku way ka duwan yihiin ragga xagga nolosha ama magaranaysaay markii jinsiga la yidhaahdo oo waxaan odhan karaa runtii waa xilliga ugu habboon ee ay ay gabadh ay hooyo ku noqon karto waa mahadsantaha xilliga hadda la joogo Ha.
markii dhinacyo badan laga eego ama dhaqamada soomaalida dabcan way ku kala duwan yihiin soomaalidu ama deegaanada soomaaliya way ku kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa inay jirto kuwa ka hooseeya ama da ka hooseeya ku guursada waxaa laga yaabaa kuwa da sare ku guursada laakiin meesha ugu habboon ee beyska u ah waxaan odhan karaa inay tahay da-da anigu aan sheegay waa kugu soo noqon doonaa waa mahadsantaha waxaan siinayaa bashiir bashir si inta ay sheegeen nasro iyo iyo iyo cali maxaad ku beerinaysaa haddii aan si headline u dul maro waxay noqonaysaa da-da inanku uu guursanayo iyo iyo iyo wiilkii gabadhu uu guursanayaan wa way way kala duwan tahay ma garat marka waxay noqonaysaa mid waliba stage ama marxalad bay yaan u arkaa anigu inuu ay lagu sababayn karayo marka loo eego guurkooda labadooda tusaale ahaan ininku markuu guursanayo oo uu waktigiisii uu caadiga ahaa uu soo galo waxay noqonaysaa in marka caqli lagu saleeyo qofka bini aadamkii inuu guursan karo waxaa loo baahan yahay in waxana ay tashi galaan qofka guurkiisu oo mustaqbal in la daraaseeyo waktiga qofka bini aadamka ah inaad daraaseyso xaaladaada guurkaa maaha inaad degdegto waxaad u baahan tahay in aad ku salayso waaqic caadiga oo saxa oo kuu muuqanaya in aad arki karto markaa haddii aad caqligeeda saxda ahi markaa uu ilaahi subxaana watacaala uu ku siiyey inaad u aragto markaa in hadeer uu soo galay waktigaagii aad guursan lahayd oo guurka marka way wanaagsan tahay ninku inuu guursado almost sidaan hore u sheegay waxa weeye wuxuu guursan karaa lix iyo labaatan jir shan iyo labaatan jir ayuu ku guursan karaa Waa mahadsan maximum inta ugu badan waa kugu soo noqon doonaa bashir En, nasraan rabaa inaan siiyo inta badan qofka markuu guursanayo mas-uuliyadda la qaadaya kasoko waxaa kaloo la rabaa in qofka uu yahay qof shaqaysta waxbarashadiisii soo dhammaystay En, mas-uuliyadda dhaqaale iyo haddii ilmi yimaadaan intaba qaadi kara wiilka shan iyo labaatan jirka ah ee maanta jooga soomaaliya tiro intee la-eg ayaa qaadi karta mas-uuliyaddaasi marka aad tiri shan iyo labaatan sano runtii tusaale ahaan.
tirada qaad. marka eh, tirada shan iyo labaatanku aada ba u yartaa bada- tirada qaadi karta shan iyo labaatan guurka marka loo eego dadka taa shan iyo labaatan waxa uu ku jiraa waktigan high schoolka ama dugsiga sare buu ku jiraa ama jaamacadba Eh, way yartahay markaase tiradan qaadi kartaan tirada waa ugu yaraan wiilku inuu ahaado yaan kusoo qaatay laakiin intuu ka weynaado uu isagu shaqaysto gurigiisa iyo dhaqaalihiisa wixiisa samaysto een, iyay ku xidhan tahay laakiin tan waxaan usoo qaatay wayna ugu yaraan ahaataa tiradaas yacni inuu wiilku waktigaa uu em, uu yaraa ku guursan karaa waayo waktigan waxaan u cayimay em, markaad hadda waktigan waxaan dhihi karaa jaamacaddii ugu dhameeyey een, mas-uuliyaddii wuu qaadi karaa markaas waa la odhan karaa wuu qaadi karaa waayo mar haddii uu dugsigii dhameeya mas-uuliyaddu qaaditaanka een, kuma xirna eh, qofku inuu shaqo helo guurkiisa kuma xirna arsaaqada ilaahay baa qaybiyey oo wiilka dhalinyarada ahay waxaa xakama dhalinyaranimadiisu ku xakameynaya haddii waktiga ku guursado guur xalaala ku galo horta dadii wakti een, uu sidaas sii qaado waxaa imaan kartaa in waxyaabo kale oo waktiga uu ku ciriiriyo inuu galo En, haye cali cabdi En, su-aashaan kugu soo saaxiibadaa waa taqaanaa adigana waa qiimeyn kartaa naftaada shan iyo labaatanka sano wiilka jira ee soomaaliya jooga meeqaa awooda in dhaqaale ahaan ay qoysaska ay dhisaan ay biilan karaan oo mas-uuliyadda dhaqaale ay qaadi karaan aad baa umahadsan tahay su-aashaas si fiican baan usahnay runtii waxaan odhan karaa horta waxa soomaalida ama dhalinyarada soomaaliyed marka la eego waxa hawshaas ka bixi kara oo da-da shan iyo labaatan ka jir horta aad bay u yar tahay xilliga lagu jiro waxaan u malaynaya wadanku marxalado badan buu marayaa burbur baa iska jira qofka sa- markuu rabo inuu guur u diyaar garoobo dabcan waxaa laga rabaa mas-uuliyad badan inuu gabadha mas-uuliyaddeeda qaadi karo inuu caruurtiisa biilan karo een, inuu xididkiisii iyo dadkii ay gabadha kasoo jeeda furmayn karo een, marka waxaan odhan karaa hade nin inta u badanayo horta waa iska yaryahay Een, marka een, dee qofku inagu xilliga anagu hadda aynu joogno da'daas waxaan odhan karnaa waa da'd ugu habboon in lagu guursado laakiin soomaaliya marka la yidhaahdo een, ama dhalinyarada soomaaliyeed marka la yidhaahdo een, waxaa laga yaabaa hadee qof walba say kuqabsatayba u guursadaa Een, lama oran karo de horta waa waa sax oo xadiis baa wuxuu ahaa yaa macshara shabaab man istaaca minkum bilbaa xadiis baa ahaa oo rasuul nabiga caleyhi salaatu wasalaam hala guursado oo dhalinyarada ha guursato Een, haddiidan awoodana iska sooma marka een, waxaan odhan karaa laakiin xilliga hadda lagu jiro een, dhalinyarada awooda ee soomaaliyeed een, ama jaamacadaha soo dhamaysata ama yasa dhammayn oo brisar haba ku jireen wax arkaysa kuwa shan iyo labaatan sano brisar ku jira Een, oo burburku dhibaatada u keena ayay ka mid tahay marka een, aniga waxay ila tahay een, qof awoodi kara shan iyo labaatan sano ama saddex iyo labaatan sano ama koob iyo labaatan sano inuu ku guursado een, waa iska waa waa- waa yar tahay Een, waxaan odhan karaa dee kolley culeyska ugu badan waxa uu saaran yahay waa dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan weelasha weeye oo dee wiilka waxaa laga rabaa inuu mas-uuliyaddii maaragtay uu qaado oo dhinacyo badan saameynaysa ama gabadhii ama reerkii gabadha ay ka dhalatay ama dee magaranaysa sida dhaqanku yahay Een, deegaamaduna dhaqanka ku kala duwan yihiin oo dee duurka xitaa ugu kala qaalinsan yahay saan uga aaminsanayo Een, magaranaysa aad baa saa loogu kala duwan yahay marka een, aad iyo aad bay u kooban yihiin dhalinyarada een, da-da aan sheegay ah ee ka bixi kara ama xilligan maanta la jooga u diyaargaroobi kara En, haye bashir
falastiin wuu mahadsan yahay waan si fiican baan u dhegeysanayay marka walaal een, waxa weeye een, arrinkan wuxuu u muuqdaa waxa weeye een, qofka dhalinyarada ah markuu guursanayo een, already qofkii waxaa fuulay mas-uuliyad een, anigu imika for example waxaan joogaa meesha la yidhaahdo ee, soomaaliya buu wadana waan joogaa ma garatay marka een, su-aashan aad weydiisay ah qofka ee, dhalinyaradu goormuu guursan karaa waxa weeye waxay u muuqataa in een dhammaantiin waxaa isku raacdeen da iska daba dhow oo ah een labaatan iyo wixii ka badan een wiilkoo kale waxaa tiri shan iyo labaatan sano afar iyo labaatan sano lix iyo labaatan sano een intaasaa sheegteen waana iska daba dhowdihin sanad iyo laba unbaa idin wada dhexeeya su-aasha aan marka keena waxay tahay maxaa laga raba een sida aad la socotid wiilka shan iyo labaatan jirka ee maanta jooga soomaaliya meeshuu doonaba ha ka jooga eh. een ma heli karaa dhaqaale ku filan oo reerkiisa uu ku dabaran karo ma tahay da dhaqaale ahaan xasilan oo reerkiisa een, dhaqaale ahaan mas-uuliyaddiisa qaadi kara
Waa sax Een, su-aashaas walaale waa very simple aad bay u fududahay marka een, waxay noqonaysaa qofka dhalinyarada ah ee jooga imika for example soomaaliya oo kale haddii aan su-aashaada ka jawaabo een, ee guursanaya een, yacni marxaladan imika aynu soo sheegnay waxay noqonaysaa in qofkaasi xaaladda ama barnaamijka markaa uu ku jiraa ama guurka markaa saameeyey ee ka dhalinyaro ahaan in waxay noqonaysaa uu ku saleeyo een, xaaladiisa markaa taagan ee uu u baahan yahay in qofkaasi een, een, uu ma- si fiican uga fakaro marka waxa weeye een, taa laftirkeeda haddii caqli lagu daro oo qofka dhalinyarada ee waktigaa guursanaya ama soomaaliya ha joogo for example ama meel kaleba ha joogo waxay noqonaysaa in uu dee caqli ku shaqeeyo een, marka waxay noqonaysaa in fikir la yimaada ah isaga laftiisu haddii aan s- noqoto inaan su-aashii si wanaagsan uga jawaabo een, qofku inuu isaga laftiisa dee u arki karo inuu waxa weeye qof wax la soo bixi kara noqdo inuu noqdo qof activity leh inuu noqdo qof yacni magaranaysaa basically u haboon inuu yahay qof waxna la soo bixi kara vision leh wanaagsan oo muctarifa oo karti iyo activity iyo aqoon wanaagsan oo xirfadeed oo dhaqaale ku salaysan oo uu doonayo inuu reerkiisa ku maamulo barnaamijka isaga ahay waa barnaamij taabagala oo midhadhala waana wax loo baahan yahay Een, qofku markii uu xaaladda noocaas ku waa jirana mahadsantaa bashir inuu waxba Een, waa mahadsan tahay een, waxaa nagu soo biiray oo isna hadda qadka ku jira cabdiqaadir abshir shire ammaan oo jooga magaalada boosaaso een, doodda waxay tahay xilliga ugu habboon cabdiqaadir ee uu qofku guursan karo iyo waxyaabaha een, aasaaska u ahi inuu heli karo inta badan saaxiibada qadka ku jirta waxay sheegeen in gabadhuna ay labaatan sano ku wanaagsan tahay iyo wixii ku dhow een, wiilkuna shan iyo labaatan sano iyo intii ku dhow adiga maxaa ku biirin lahayd ama aad ku diidan tahay saaxiibada ama aad ku raacaysaa Een- een, waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan ku salaamo adiga een, yacni falastiin oo barnaamijka daadinaysa iyo dhammaan asxaabta kale ee iga qaybgelaya barnaamijka iyo guud ahaan dadka dhegeysanaya een, v o e da Een, haddaan barnaamijka u eh, guda galo een, anigu maxamed ahaan een, maxamed almir waxaan aaminsanahay xaqiiqdii in ay wanaagsan tahay inay gabadhu eh, yacni da-da labaat labaatan ku jidho oo yacni maaragta marka ay gabadhu ay kasoo jeedo een, een, kow eh, qoys wanaagsan ay leedahay dabeecad wanaagsan ayna leedahay yacni maskax furan oo maaragta een- een- een maare- ma- ma- ma- yacni een maaragtay maareyn maareyn ka dhah duruufta een qoys qoysnimada marka waxaa leedahay da looma baahna ee waxa muhiimka ahi waa qofka iyo waxyaabaha dhaqan ahaan iyo caqli ahaan sida uu hadbaya
yacni saas waan aaminsanahay laakiin de haddana da-du waxay noqonaysaa een muhim bay noqonaysaa iyo waxay noqonaysaa odobdhexaad bay noqonaysaa guurka sawaayo waxa weeye een waxaa la doonayaa waxa weeye yacni waxaan een faa'iido dhanka biological ahaan ama maaragta een gabadhu inay da' yar tahay markaana de mataqaana ay aada iyo didiilo ugu qabto ama hamuum ugu qabto guurka yacni iyo duruufta kale oo yacni guurka kale ku ee ku jidha sida yacni de wixii loo baahan yahay waad garan kadhayo wiil yaroo markaa hamuum u qaba inuu gabar helo wuxuu een, ka heli lahaa gabadhaas marka da-dee is leedahay waa ku habboonaan lahayd
aniga da-da aan isleeyahay waxa weeye een, da-da oo yacni la- een, la- sideed iyo toban ilaa labaatan iyo saddex markii guurka la bilaabayo
Ah, waa mahadsan tahay een, waxaan u gudbinayaa een, nasraan siinayaa nasra haye sideed iyo toban sagaal iyo toban gabadha hadday ku guursato een, mas-uuliyadda ma qaadi kartaa
falastiin horta aad baa umahadsan tahay hayti iyo bahda kale barnaamijka igala qayb qaadanaysa iyo weliba dhegeystayaasha hawada nagala nagala socda n horta waxaad moodaa in da-da gabdhaha aysan labaatan dhaafinaynin inay ka hooseeyaan mooyaane gabadhu labaatan markay ka yar tahay ilama muuqataa inay mas-uuliyad buuxda qaadi karto sidaana ila tahay dabcan laakiin maxaa diidaya gabadha xataa labaatan hadday dhaafta in la guursado waxaan rabaa shaasha inaan weydiiyo n dhalinyarada ay iga qayb qaadanaysa barnaamijka aan dooda ku jirna hadday labaatan dhaafto maxaa diidaya in iyada la guursado oo twenty five meelahaas marka ay gaadho xataa la guursado waqtiyada u wanaagsan ee gabadha u bislaato mas-uuliyadda guurka iyo reerka inay dhiqi karto ila wax howl culus waxay qabanaysaa ma aha wax fudud eh haye cali n cabdulle su-aashaasaa idin hor taala Ah.
adiga iyo bashiir cali ku hormar Een, aad baan u salaamayaa een, een, misbakiin een, iyo dhammaanba dhegeystayaashan hawada nagala socda Een, waxaan odhan karaa horta gabadha wax u diidan ma jiro inay guursato laakiin innaga waxaan ka hadlinay da-da ugu habboon ee lagu guursan karo. waxaa laga yaabaa sideed iyo toban suu sheegay walaalkayga een, boodka kasoo hadlaya een, in een, sideed iyo toban sagaal iyo toban lagu guursan karo Een, waxaa laga yaabaa in shan iyo labaatan iyo lix iyo labaatanba lagu guursan karo laakiin da-da ugu habboon ee lagu guursan karo ayaa waxay ahayd marka hore in gabadha ay jirto in ay labaatan jirto Een, wax diidaya ma jiraan baan aaminsanahay laakiin hal mid baan rabaa inaan een, asxaabta iyo dhegeystayaasha baan xasuusiyo oo ah een, gabadhu een, marka ay yar tahay ama dhalinyarada tahay een, waa laan ordin ah oo soo baxaysa oo kale Een, laantuna marka ay soo baxayso oo ay soo dhibaanto een, waxay leedahay arag aada qurux badan oo bulshada indheheedu ay aada ugu nuursadaan marka waxaad Een, leedahay laantu araggaa la marka haddii- fiirinayaa ee, laantu mar ha laantu way hay.
koraysaa way koraysaa haddii laantu ay ay yacni ama ay wax cuno weydo ama wax ka faa'iidaysta ay weydo waxaa laga yaabaa laantu inay gahaydho oo ay soo weynaato hadhowna een, araggeedii iyo muuqeedii iyo wax soo saarkeedii iska yaraado marka waxaan odhan karaa een, walaashay haddaan arrinta aan uga jawaabo su-aasha iyada ah gabdhuhu waa warshad waxbay soo saarayaan Een, gabadha waxaa la rabaa inay wax dhasho Een, dhalmaduna waxay u malaynayaa inay xilli ay leedahay laakiin een, gabadhu waxaad rabaa inay maganaysaa Waa mahadsan tahay. Waa mahadsan tahay. Waqtigana waan hayaa. Bashiir aan rabaa inaan siiyo siiyo.
ilaahay bixiyo haddana in xilliga ku habboon ee la odhan karo maximum gabadh wax badan bay dhali kartaa oo kale in laga faa'iidaysto waa mahadsantaha haye bashiir Een, falastiin waan maqlayay anigiyo een, khiyaarta kale meesha igula jirta Een, walaal waxaan rabaa inaan een, een, aan ka hadlo een, hawsha gabadha oo kale imika shan iyo labaatan jirka Een, anigu waxaan u arkaa inay mas-uuliyadda qaadi karto because maxaa yeelay waxa weeye gabadhu marka ay gaadho sideed iyo toban jir marka ay tahay marxaladda noocaas oo kale ah waxaan qabaa inaanay duruuftii iyo marxaladii reerka gudihiisa aanay aqoon fiican iyo xirfad fiican aanay u lahayn qofkuna inuu waayo arko oo uu noqdo qof majuur ah oo qaangaad ah Eh, waa loo baahan yahay Een, waxa weeye een, guurkuna wuxuu u baahan yahay een, ma aha inaad iska guursato waa inaad u guursataa een, kartidaada iyo aqoontaada waa inaad ku guursataa waa inaad ku guursataa qaangaadhnimadaada waa inaad ku guursataa waxa weeye een, inaad mas-uuliyaddii qaadi karto Eh, ma aha inaad iska guursato waa mahadsan marka tahay waxa weeye een, Ha.
Een, gabadhu marka ay walaale een, iminka anigu waxaan joogaa een, soomaaliya waan joogaa ee, puntland joogaa een, aqoon badan baan wixii u leeyahay Een, marka waxaa loo baahan yahay inaad iska guursato walaale ma aha falastiin Ee, waxaa loo baahan yahay inaad macno u guursato Een, hawsha guurka laftiisuna een, dhaqanka inagu soomaalidu waynu dhagaysanaa laakiin runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay mas-uuliyad weyn oo leh meeqaamkeeda iyo mustawaheeda iska leh inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa da-da ugu habboon ee qofka dhalinyarada ahi uu guur ugu jihaysan karo barnaamijka waxaa ka qayb galayay nasre cismaan oo ku magac dheer nasre kiin jacfar oo joogta magaalada boorama cali cabdi cabdulle oo jooga magaalada muqdisho bashiir cismaan bashiir wadani oo jooga magaalada buuhodle iyo maxamed cabdi oo jooga magaalada boosaaso oo isna fakarkiisa ka dhiibanaya arrintaasi tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhalinyaro nabadgelyo
mahadsanid falastiinoo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay haatanna xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
waxaynu ku bilowna dhegaystayaal xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta maanta waxaa dhacaya kulmo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska iyadoo kooxaha ay isku arki doonaan qaabkan chelsea ayaa raadinaysa inay gaarto guushii ugu horreysay kadib markii macallin khose marino laga ceeriyey shaqada naadiga kubadda cagta chelsea maalintii khamiistii roman abromovich oo milkiilaha naadiga kubadda cagta chelsea ayaa waxa uu ku booqday tababarka jimcihii qaar ka mid a ciyaartooyda naadiga chelsea wuxuuna u sheegay in uusan marnaba doonanin inuu ceeriyo laakiin uu haystay doorasho yar oo keen- taasi ayaa keentay ugu dambe dambeyn in Mourinho laga ceeriyo naadiga kubadda cagta Chelsea waxaana uu sheegay ciyaartoydiisa inay isxilqaamaan oo ay sameeyaan dadaal wanaagsan agaasimaha ciyaaraha naadiga Chelsea Manalo ayaa hadda waxa uu cadaadis badan ka saaran yahay sidii uu u heli lahaa qofkii bedeli lahaa Mourinho waxaana jira doorashooyin ah in naadiga kubadda cagta Chelsea ay indhaha ku eegayso tababarayaasha ay ka midka yihiin Pep Guardiola oo dhowaantan warar soo baxay ay sheegayaan in uu ka soo tegayo horyaalka dalka Germany ee Bundesliga islamarkaasina uu imaanayo dalka Ingiriiska iyadoo Manchester City ay ku hogaaminayso kooxaha kale ee doonaya in ay Guardiola keenaan horyaalka Premier League Chelsea ayaase kusoo biirtay waxaase sidoo kale Chelsea dadka ay raadinaysa ka mid ah ciyaartoygii hore ee reer Argentine iyo tababaraha hadda ee naadiga kubadda cagta Atletico Madrid Diego Simeone haddii dhegeystayaal kulamada kale ee la ciyaari doono horyaalka dalka ingiriiska aan idin gudmaran naadiga chelsea ayaa gegadeeda stamford bridge ku martigelinaysa naadiga sunderland everton iyo leicester ayaa ciyaari doona manchester united ayaa martigelinaysa norwich city tottenham hospa ayaa u socdaali doonta naadiga southampton crystal palace stag city ayaa fooda isdari doona west bromwich albion iyo f c benenmouth ayaa wada ciyaaraya newcastle united ayaa gegada ku martigelinaysa naadiga aston villa horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga leicester city oo leh shan iyo soddon dhibcood arsenal soddon iyo saddex dhibcood ay leedahay manchester city soddon iyo laba dhibcood manchester unitedna sagaal iyo labaatan dhibcood horyaalka dalka talyaanigana sidoo kale kulamo xiiso badan ayaa la ciyaari doona naadiga kubadda cagta bolonya ayaa la ciyaaraysa naadiga imboli carbi iyo yuventus ayaa wada dheeli doona atlana iyo napoli ayaa fooda isdari doona kevo verona iyo fiorentina ayaa ballansan hellas verona ayaa martigelinaysa sassuolo roma ayaa gegadeeda olombico waxa ay kula ciyaari doonta naadiga genoa ac milan ayaa u socdaali doonta fresonan zambadoria iyo balermo ayaa ishardin doona torino iyo udineza ayaa wada ciyaaraya inter milan iyo lazio ayaa ah kulan xiiso badan oo gegada sansiro uu ka dhici doona horyaalka inta ayaa hogaaminaysa lix iyo soddon dhibcood ayay leedahay fiorentina iyo napoli waxay leeyihiin min laba iyo soddon dhibcood yuventusna soddon dhibcood ayay leedahay halka romana ay leedahay sagaal iyo labaatan dhibcood sidoo kale horyaalka dalka jarmalka ayaa kulamo xiiso badan la dheeli doonaa iyadoo kooxuhuna ay isku arki doonaan sida tan naadiga entrich frankfurt ayaa la ciyaari doonta naadiga veda bremen f c clon iyo brusha dodman ayaa balansan hamburger iyo augsburg ayaa sidoo kale kulan xiiso badan ciyaari doona hanover 96 iyo bayern munich ayaa wada dheeli doona inglestad iyo bayern leverkusen ayaa sidoo kale wada balansan wolfsburg iyo stuttgart ayaa kulan xiiso badan wada dheeli doona horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee bayern munich oo saddex iyo afartan dhibcood iskale brusha dortmund soddon iyo sideed dhibcood ayay iska leedahay heth berlin sagaal iyo labaatan dhibcood ayay iska leedahay wolfsburg lix iyo labaatan dhibcood ayay leedahay horyaalka dalka spain haddii aynu sidoo kale jaleecnana waxaa la ciyaari doonaa naadiga valencia ayaa la ciyaari doonta naadiga khitaave isbanyol ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga las palmas sevilla ayaa u socdaali doonta real betis deportivo la coronia iyo eber ayaa sidoo kale wada dheeli doona sidoo kale real madrid ayaa gegadeeda san diego barnabe ku martigelin doonta naadiga rayo valecano iyadoo leventan ay u socdaali doonto atletico bilbao granada iyo saltavigo ayaa wada dheeli doona real sociedad iyo valreal ayaa balansan malaga ayaa la ciyaari doonta naadiga atletico madrid barcelona waxaay axadda la ciyaari doontaa naadiga river blade ee dalka argentina ka socda koobka club world cup oo ay ciyaaraan kooxaha ku guuleysta koobka qaaradaha waxaan horyaalkaasi laliiga hogaaminaya barcelona oo shan iyo soddon dhibcood iskale atletico madrid ayaa dhibcayntaa la eg iskale hase yeeshee dhinaca goolasha farqiga u dhexeeya labada kooxood ayaa barcelona koowaad hadda ah real madrid soddon dhibcood ayay leedahay satavigona siddeed iyo labaatan dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
miyan miyan miyan miyan intaas waxaa ku dhan idaacadii galabnimo duhurnimo anigoo furaa iyo sandheer sidaas iyo nabadgelyaana dileena
miyan hamiya dharaati miya walwala habeenkii miyan miyan miyan miyan miyan gam ayaa hurdada hadalkiyo sheekadaadiyo jeclayse haasaa wahaago halkaad adigu joogtid uumay ogoo hibataa naftaydu yee
This program has come to you from the Voice of America, Washington.